haweenka ayaa kaalin weyn kaga jira ganacsiga soomaalida ismahaan maxamuud muumin oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada beledweyne ayaa ku guulaysatay inay meel wanaagsan ka gaarto ganacsigeeda iyo horumarinta xirfadeeda iyadoo hadda leh saluunka dumarka lagu qurxiyo iyo shoobinka ay isticmaalaan ragga iyo dumarka ganacsiga ayaa kasoo bilowday meel hoose iyadoo aanan wax khibrad ah lahayn ayna meel sare ka gaartay maanta laba qaybood waa qaybna waa cosmatics qaybna waa beauty salon haddii guud aan kaaga hadlo isma cosmatics waxaa la aasaasay laba kun labaatan iyo saddexdii bisha koowaad laba sano ilaa sanad dhow isma cosmatics caqabadaha ugu qabsaday siwadkiisa ama sii socodkiisa waxaa aaday u fara badan yihiin maadaama ahay qof aa ganacsiga aqoonin baahi nolosheeda ah ay u geysatay ganacsiga inay ganacsato waxaa ka mid ah agabka aan soo qaado oo cosmatikiska oon keeno oon qiimeeyo oon dejiyo inaan qiimihiisii hilmaamo qofkiina ii taagan yahay aan samayn karin inaan fiiriyo waraaqda dib u fiiriyo oo qiimihii qiimo ka hoose aan gado oon khasaaro waxyaabo badanaa kamid aha halkaan kusoo koobi karin waxaa kamid ahaa biibaxooyinka tirada badan oo isdabajooga ah waxaan sameeyay isma cosmatics inay laba sano iyo dheeraad ay shaqayso inay sameyso xarun labaad oo isma beauty salon ah oo qurxinta dumarka ah waxaa haddaadan khibrad u lahayn wax badanaa kaalumaayo markaan bilaabayo kale waxaan ka bilaabay inay shoobinkii anoona garanaynin aan dalbo shay walbaba wuxuu qabanayo inaan raadiyo haddana anigoo wax walba ogaaday markaan meesha saaro inaan kala hilmaamo oo haddana calaa shay iyo meeshuu ka imaaday haddana waqti igu qaadato intuu qof wax iga gadanayo uu ii dulqaado waayo shay walba inaa waxgalkiisa ogaado marka caqabadaha ma yaro waxa walbana waxay u baahan yihiin dhabar adeeg dhabar adeeg ka bacdina waan gaaray heer ganacsiga ay abuurtay hooyadan soomaaliyeed ayaa tusaale u ah sida ay u shaqaysan karaan haweenka iyagoo aan wax khibrad ah ka haysanin waxay ka shaqaynayaan iyo hamiga ay ka leeyihiin ganacsigooda